shirka waxaa lagu ansixiyey qorshayaasha siyaasiga ee jabhadda barnaamijkii siyaasiga ahaa istaraatiijiyadda xeerkii jabhadda iyo dukumentiyada asaasiga ah maalinkii labaad iyo saddexaad bay socdeen shalay waxaa la doortay guddoomiyaha jabhadda oo guddoomiyihii hore admiraal maxamed cumar cismaan loo doortay maanta magacaabay xogeyaha guud oo qaab dhismeed ku cusuba jabhadda xogeyaha guud oo hoos imanayaan guddiga fulinta ama kabinetka jabhadda maanta la ansixiyey shirweynihii marka bayaankiisii iyo khita muxuua bayaankii gabagabada baa lasoo saaraya marka sharaftuna ay imanaysaa martiyo badan baa imanaya sidaa wey shirweynaha xaalkiisa maxaa shirkan waktigan kusoo beegay xilli etoobiya ay ka socdaan isbedelo badan ma isbedeladaas ayaad la jaan qaadaysaan mise shirka wuxuu aa mid muddo hore loo sii qorsheeyey
shirkan waxaa la qorsheeyey maarch laba kun iyo toddobiiyo tobankii wuxuu uqorshaysnaa shirweynaha jabhaddu afartii sano mar inu dhacay ahayd golaha dhexa awooduloo dib udhigayay xaalad dagaal baan ku jiray sanadihii hore marka muddaa dib iyo dib u dhacayay mid qorshaysan buu ahaa isbedelada etoobiya yani kuwa ay kuwa ay dhaliyeen ma aha isbedelada dee sidaan aan diyaar ugunay anaga halgankan ayaan isu diyaarinay qaab dhismeedkana waxaan u qaadanay danaha istraatiijiga ee halganka dartiiun waan gartay baarlamanka etoobiya shalay wuxuu ansixiyey qaraar ururka o n l f iyo ururo kale ka saaray liiska argagixisada maxay xigta maxay tahay tallaabada arrintan xigta
waan dhegeysanay go-aanka ka dhacay baarlamaanka addis ababa waan soo dhaweyneynaa arrintaas ki horeba dembi laga galay shucuubta dulman sida soomaaliya adeeniya ama muxuu ahayy ay ummadaha kale lamidka halgamaya marka waan soo dhaweynaa inta labada qaadaan oo runta kusoo dhawaadaan kolkii hore dulmi bay ahayd halgan xaqa oo gobnimo doona oo isdifaacida oo dad xoog lagu qabsaday ay ku jiraan baanu ku jiray annagu argagixisa mali marka taliskii malasnaawi iyo t b dhabtuma ummadaha kale si ay u cadaadiso oo xaqooda siyaasiga iyo xaqooda isdifaacida looga looga looga daxiifiya iyo ka noqdeenna waan soo dhaweyneynaa waan gartay ayadoo jirto tallaabadaas ay baarlamaanka etoobiya qaadeen ayaa waxaa xusid mudan in waktigii muqdisho laga soo dhiibay cabdikariim qalbi dhagax in golaha wasiirada ay soomaaliya ay soo saareen qaraar ay idinku sheegay inaad tihiin urur nabaddiid ah oo ay tahay in sida al-shabaab oo kale loola dagaalamo haddana waxaa imaanaysa etoobiya oo dad badani ay rumaysan yihiin inay idinkaga xumaayeen soomaaliya ay idinka saartay liiska argagixisada arrintan sidee sidee u aragtaa adiga sidee sidees u wajahaysaan dowladda soomaaliya berigaas muqdisho inay go-aanka qaateen wax la yaab lay ku ahayd adduunkana wax oonan yaqaana ma jiro argagixiso marka warkii muqdisho ka soo yeeay yaabbu ku ahaa adduunka geeska africa iyo dadka soomaalida marka dee daraarciga kama duwanayn qoladaasi innaga nama damqin macnana nooma samaynin dunida nooma samaynin laakiin annaga dawlad dagaal naga dhexeeyo etoobiya leaan ishaysanay oo dagaal dheer oo muddo lixdan sano dhan noo dhexeeyey uu soo socday yaa sanado dhexe markii dagaalka ayagu ku cuslaaday soo saartay waxa yidhaahdo argagixisaa jirta weriyash ku dabaqday ummado kale ku dabaqday jabhado kale ku dabaqday xisbiya mucaarada ku dabaqday marka local politicsca etoobiya wax ku saabsan ba laakiin wax xataa regional ama geeska africa ama africa ama caalamka midna ma ahayn marka qolada muqdisho way waa iska marar abaabeen saaun bay ahayd arrintan oo qalbi dhagax haddii aan dib ugu laabanay hadda wuxuu ku sugan yahay uu taga nairobi maxaad kala socotaa hadda qorshihiisa ma ma laga yaabaa in soomaaliya uu tago mise nairobi ayuu sii joogayaa
reerkiisa oo kenya jooga inay saar oo meel nabada uu tago sidastaas qorshihiisa kolley dib baa laga soo sheegi doonaa laakiin hadda nooma qorshaysana inuu soomaaliya tago haddee weli waxaa ka taliya magaala madaxa soomaaliya maamulkii soo dhiibay isagoo ciid soomaaliyeed iyo calan soomaaliyeed hoos jooga iyay dawladda etoobiya ka iibsadeen haddana dawladda etoobiya yaa isbedeshay oo oo u aragtay in laga gardaraa haddaba cabdikariim dee dhulka soomaalida wuu fasaxan yahay annaguna fiiso uga qaadan mayno taliska muqdisho dhulka soomaalida ha yeeshee hadda nooma qorshaysan inuu muqdisho tago
ugu dambeyntii etoobiya waxay bilowday in ay shidaal tijaabo ah ka soo saarto deegaanka soomaalida arrintaasi maxaad ka yeelaysaan
shidaalka iyo khayraadka dalka yaga gelin ilaa aan gurigayaga anagu sayid ka noqono oon aayaha dhulka yaga iyo khayraadka yaga iyo ayatinka siyaasiya siyaasadeed ee dadka yaga khayraadkana in la soo saaro hadda ka horna waan diidnay hadda ka horna hadda kadibna dhici mayso ilaa dadkaale ay ay go-aansadaan in khayraadkooda lasoo saaro soo saari kara ma jiro taa welwel kama qabno sinaba